ciidamada booliska somalilan ayaa isku dayey inay ka hor istaagaan taageerayaashu inay galaan ama ku soo dhowaadaan xarunta dhexe ee xisbiga waddani ku leeya magaalada hargeysa siddeeddii iyo shan iyo toban daqiiqadood saacadda magaalada hargeysa subaxnimo ayaa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka waddani cabdiraxaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro iyo hoggaanka sare ee xisbigaasi oo ay wehelinayaan xubno ka mida taageerayaasha xisbigu ayaa waxa ay ka baxeen hoteelka ramaas ee magaalada hargeysa iyagoo u dhaqaaqay dhinaca xarunta dhexe ee xisbiga halkaasi oo ciidamo kala duwan oo boolisi ay ku gadaanaayeen jawiga ayaa waxa uu markaasi noqday sidan guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo aan ugu tegay xafiiska xarunta dhexe ee xisbiga isagoo ay wehelinayeen saraakiisha sarsare ee xisbigu ayaa u sheegay v o a sidan
saaka nabad baan kuwa beriisanay lixdii subaxnimana waxaa xafiiska la wareegay ciidamo xoogan waxaanay ka soo saareen shaqaalihii xafiiska joogay dhammaantood kuwii adeegayaasha iyo kuwii xafiiska joogayba dadkana waxaan loo malamay saakaasi nabadgelyaha inaynu xafiiska hortiisa ugula hadallo dhammaan taageerayaashii qaar ka mida iyo hogaankii xisbiguba waxay ku yimaadeen lug xafiiska hase yeeshee markaan kasoo leexanin laamiga ilaa xafiiska inta udhexaysay rasaas baa nalagu ridayey waxaan laga sheegay askarta mid ka mid a inay askartu dhaawacday laakiin dadkii taageerayaasha ahaa ilaa hadda wax dhaawacmay layma sheegin rasaasaan kala go' lahayn ilaa xafiiskaan soo gelaynay way nagu ridayeen hase yeeshee cidinasiib wanag cid wax kuma noqonin taasi waxay bila u tahay uun xukuumadda dictatorka wixii lagu yaqaanay iyo kelitaliyaasha dastuurkaa fasaxay shuruucdaa fasaxay meeshaanu ka hadlaynaa waa xafiiska hortiisii magaaladii waxaanu dhibaataan u geysanaynaa ma jirto goobi ganacsiga ma joogno dadka sabab loo hor joogsadaa ma jirto markaas intaasaa dhacday dhib waanu ka xunnahay waxaanu u sheegaynaa dhammaan taageerayaasha gobolladu inay maanta laga bilaabo xaq u leeyihiin berito laga bilaabo inay xafiisyadooda isugu yimaadaan oo isku waraystaan oo ka hadlaan kana maalin walba waanu iman doona haddii ilahay ka dhigo miyaan suuragal ahayn dadka laftigooda iyo ciidanka isku dhacaan
taageerayaashu horta waxay dhibaataa ciidanka amniga u geysan maayaan way kala shaqaynayaan nabadda wax dhibaanay u geysanayaan ma jiro ciidankana waxaan u sheegaynaa in shacbigani ka mid yahay wadani shacbigii aad nabadgelyadiisa ka mas-uulka ahaydeen waxay idinkala shaqaynayaan nabadda si buuxday nabadda idinkala shaqaynayaan idinku xaalad abuur ha noqonina waxaan jirin ha abuurina dhibaan jirin ha buunbuuninina saasaan leeyahay saraakiisha ciidanka booliiskana geesta kale taliyaha guud ee ciidanka booliska somalilan sarreeye gaas maxamed aadan sakadhi dabagale ayaa isaguna shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa waxaana uu ku eedeeyey guddoomiyaha xisbiga mucaaridka waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo xisbiga waddani hoggaankiisu in ay jebiyeen ballantii iyo digniintii sida uu hadalka u dhigay uu ka digay isu soo baxaasi in laysugu yimaado xalay siddeediyo barhkii guddoomiyaha xisbigu isagoo ummad badan wata ayuu yimi goobtii ciidankii boolisku markay la hadleen aydhaheen ka joogso meesha iyo waxaa samayn wuu diiday gacmaha isqabsadeen ummaddii o dhan intuu yeedha gacmaha qabsaday ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay intay gacmaha isqabsadeen ay saf ballaaran galeen oo ummaddii oo dhanna ay gacmaha issoo wada qabsadeen ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay askartii bay jiidheen askartii iyadoo dhawraysa oo la hadlaysa ayaa xabad rasaas waxaa riday nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay u siiyeen inuu ammaankiisa ilaaliya lagu sharfaya ayaa rasaas bilaabay taliyihii qeybta bariga ee goobtaa joogay toogtay markhaatiyaal bay leedahay waa wax cad sidaasaa dabeedna uu gudihii ku gala isagii dadkiisi iyadoo sharciga la dhowrayo askartii faraha bandida meesha joogtay umay jawaabin oo ninkaa wax tallaabaa iyo rasaastoona umay jawaabin waa garanaynaa magaciisa waa lala xisaabtami doonaa waxaan markaa u sheegayaa cid kasta oo nabadgelyada danaysa iyo ummadda reer somalilanba wixii saaka halkaa ka dhacay waxaa jira askari kale oo dhaawaca oo dhagax lala dhacay oo guruubkaa isagala socday la dhacay oo aan tallaabo qaadin oo iminka dhakhtarka yaalla wixii nabadgelyo darre ku saabsan ee saaka halkaa ka dhacay aanu ka dignay shalayto ee rasaastaa dhacdaya ee askartaa wax lagu dhuftaya ee buuqaa halkaa ka dhacaya waxaa ka mas-uula guddoomiyaha xisbiga isagaana ka jawaabi doona waxaan mar labaad waxa kaluu ku baaqay imika sidii aynu wada ogsoonnahay saxaafaddaba ka bacday ka baxday inuu saddex cisho hawshaas sii wadi doono waxaanu u sheegaynaa isaga iyo cidda kale la socotee hawshaa waddaba inaanay arrintaasu dhacayn sidii saakoo kalena mar dambe aanay u dhacayn khadar maxamed cakulle v o e hargeysa